faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan dhegaystayaal ramadaanulkariim qodobada wararka idaacadda cadaado duhurnimada aynii haysa kuwada ugu doorka roon waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo isaga baxay deegaano muhiim ah oo dhaca koonfurta gobolka mudug iyo maamulka magaalada bacadweyne oo sheegay inay isku dhiibayaan al-shabaab hoggaanka ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa amisom oo isla meel dhiga in sugidda amniga dalka lagu wareejiyey ciidamada xoogga dalka galmudug iyo hirshabeelle oo ka hor yimid muddo kororsiga xukuumadda rooble iyo kulamo ay xubno ka mid a musharaxiinta kula yeesheen muqdisho faahfaahino dheeraad oo ka soo baxaya dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo maanta ka qarxay deegaano ka tirsan gobolka sool iyo madaxda puntland oo ku baaqay in si shuruudlaana loo joojiyo dagaalkaasi dowladda maraykanka oo danjiro cusub usoo magacowda soomaaliya xilli dalku ku jira jahwareer siyaasadeed iyo xukuumadda washington oo cunaqabatayn cusub ku soo ragtay dalka raashka
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibayaal waa jumco lix iyo tobanka bisha afraad abriil sanadka laba kun koob iyo labaatan intaasaad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoonaa warkeena duhur haatan u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano muhiim ah oo dhaca koonfurta gobolka mudug dhinaca kale maamulka magaalada bacadweyne ee gobolka mudug ayaa sheegay inay isku dhiibayaan al-shabaab xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya warkan waxaa habeen ka hor fariisinka ay ku lahaayeen gudaha magaalada bacadweyne ee gobolka mudug faarajiyey ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan qaybta koylaatanaad halkaas in muddo ay ku sugnaayeen islamarkaasna dagaal xoogan ay kula galeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamadan oo watay dhowr gaari oo teknika ayaa waxay u raqaansada dhanka deegaano ka tirsan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halka kuwo kalena ay qabteen dhanka deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud kabixitaanka gudaha bacadweyne militariga soomaaliya gaar ahaan qaybta koylaatanaad ayaan la ogeyn laakiin ila xogaale ayaa xaqiijiyey in amar uga imaada dhanka madaxda dowladda federaalk ay keentay inay iskaamba guud ahaan gobolka mudug si gaara fariisinka ay ku lahaayeen gudaha magaalada bacadweyne ee gobolka mudug maamulka magaalada bacadweyne oo gobolka mudug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaas waxba ka oyn waxa keenay in militariga soomaaliya ka baxaan gudaha bacadweyne islamarkaasna baatiin badan arrinkan ay ku abuurtay maamulka iyo shacabka deegaanka oo ayagu dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaab xogayaha maamulka magaalada bacadweyne ee gobolka mudug ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada bacadweyne ku sugnaa muddo badan aysan waxba ka qaban waxyaabihii deegaanka loo keenay waxaa sidoo kale uu sheegay in madaxda galmudug iyo madaxda dowladda federaalka looga baahan yahay in jawaab ay ka bixiyaan kabixitaanka ciidamada gudaha magaalada bacadweyne ee gobolka mudug casida ka jirtaa waxa weeye shacabka ayaa awalba dirinayey shacabna go-aan waa diriri waayo abaar iyo jiidaal iyo dhibaataa ku dhacday inuu maniga dagaal mamnuuco kana dhiibo meel kastoo ay gacansaar la sameeyaan bay ku qasban yihiin duruuftaa ku kalifaysa shacabku waa shacab waana loo tali karaa intay kumeelgaar ku sini lahaayeenna waa ku sineen qaladkii dhaca iyo wixii dhibaato dhacayna qaranka mas-uulka ah maadaama intaasoo hal sano uu tillaab ka qaadi waayey maxamed siciid axmed cali xogayaha maamulka bacadweyne waxaa sidoo kale uu sheegay inay ku qasban yihiin inay joojiyaan dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab kadib marka dadka deegaanka ee abaar xoogan ay soo wajahday suuragalna aysan xilligan ahayn in al-shabaab bacadweyne ay ka difaaceen milatari kacawilanna ay ka baxeen gudaha bacadweyne ee gobolka mudug cabsida ka jirtaa waxa weeye shacabka ayaa awalba dirinayay shacabna go-aan waa diriri waayo abaar iyo jiidaal iyo dhibaataa ku dhacday inuu maniga dagaal mamnuuco iskana dhiibo ee ay meel kastoo ay gacansaar la sameeyaan bay ku qasban yihiin duruuftaa ku kalifaysa shacabku waa shacab waana loo tali karaa intay kumeel gaar ku sini lahaayeenna waa ku sineen qaladkii dhaca iyo wixii dhibaato dhacayna qaranka mas-uulka ah maadaama intaasoo hal sano uu tillaab ka qaadi waayey dagaal khasaare kala duwan dhaliyay ayaa tiraro jeer ah koonfurta gobolka mudug ku dhex maray ciidamo dadka deegaanka oo garab milatari ka helaya milatariga soomaaliya gaar ahaan qaybta koolaatanaad iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ma jiraan waxware ka soo baxay galmudug iyo saraakiisha ciidamada milatariga soomaaliya oo ku aadan kabixitaanka ciidamada milatariga soomaaliya gudaha bacadweyn oo gobolka mudug ka tirsan
faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beelood oo maanta ka qarxay deegaano ka tirsan gobolka sool iyadoona dhinaca kale madaxda maamulkaasi puntland ay ku baaqday in si shuruud la'aana loo joojiya dagaalkaasi warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya laba beelood oo walaalo ah kaa oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka sool ee puntland dagaalkan ayaa si gaara uga dhacay deegaanka dhabardalool oo hoostaga magaalada holhol ee gobolkaasi sool sida ay radio cadada u sheegeen goobjoogayaal ku sugan gobolka rasmiyan looma oga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay dagaalkan maanta ka dhacay dhabardalool waxaana adag in xog buuxda laga helo halka uu dagaalku ka socdo maadaama isgaarsiinta deegaanku adag tahay dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa qoraal uu soo saaray ku baaqay in si shuruud la'aana loo joojiyo colaadda ka aloosan dhabardalool isla kolkaana labadii dhinac ay nabadda ka shaqeeyaan waxaan ugu baaqayaa beelaha walaalaha ah ee diriirtu ku dhex martay deegaanka dhabardalool ee gobolka sool in ay si shuruud la'aana ku joojiyaan gulufka colaadeed ee ka taagan halkaas lagana wada shaqeeya sidii xal waara looga gaari lahaa dhibaatada soo noqnoqotay ee sababtay dhimashada iyo dhaawac ayaa qoraalka lagu yidhi madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay iyada oo lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan in la daadiyo dhiig qof muslim ah oo sooman taasoo ku tilmaamay mid ka baxsan diinta suuban waxaa wax laga xumaadaa in iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysneed ee ramadaan la daadiyo dhiig qof muslim ah oo sooman taasoo ka baxsan diinteenna suuban ayuu sii raaciyay madaxweyne xigeenku isimada iyo culimmada deegaanka ayaa sidoo kale ku booriyay in loo soo istaago joojinta colaadda u dhexaysa labada beelood oo marar kala duwan ka dhacda halkaasi colaadda beelaha walaalaha ayaa dhowr mar horey uga dhacday gobolka sool ee puntland iyagoo inta badan dagaaladaasi salka ku hayeen dhinacyada daaqsinta iyo deegaamaysiga dadka wadadega gobolkaasi hoggaanka ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa isla meel dhigay in sugidda amniga guud ee dalka lagu wareejiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya mar kale xasan axmed maxamed shir laba cisho magaalada caasimada ah muqdisho uga socday taliska ciidamada amisom iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lasku afgartay in taliska ciidamada xoogga dalka lagu wareejiyo hogaaminta qorshaha hogaalada ammaanka dalka ee lagu sugayo si hore loogu sii socdo dowladda federaalka ee qarma midoobe iyo midooda afrika ayaa ku heshiiyey in joogitaanka ciidamada amisom lagu daro ilaa bisha disembar ee sanadka balse hogaaminta qorshaha ammaanka dalka lagu wareejiyo dowladda federaalka ee taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaasna ciidamada amisom ee dalka jooga ay ka wada qayb qaataan dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo amisom ayaa isku raacay in la dejiyo bartilmaameed ay ku midoobaan si loo xoojiya howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo sidoo kalena lasku afgartay in horey looga dhaqaaqo doorka ku aadan sugidda ammaanka waddanka taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odwaa yuusuf raage ayaa ku booriyey waxyaabaha ka soo baxay shirkan ay noqdaan kuwo lagu maradhaliyey oo aysan qoraal koobnayn si dhibaatooyinka ay al-shabaab ku haysa shacabka looga dulqaado waxaa loo baahan yahay in qorshahan inuu noqdo mid mirdhal ah si dalka looga saaro dagaalamayaasha al-shabaab dhibaatooyinkana ku haya dadka shacabka ee ku nool qaybo badan oo ka mid a gudaha waddanka waana muhiim in si wadajir ah arrintaasi looga wada shaqeeyo dhankooda hoggaanka ciidamada amisom ayaa soo dhoweeyey waxa ay sheegeen inay xoojinayeen howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab oo qayb ka ah waxyaabaha loo egmaday ee u joogaan gudaha soomaaliya
maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa ka hor yimid muddo kororsiga xukuumadda rooble iyadoona dhinaca kale muqdisho ay kulamo kula qaateen madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo wakiilka golaha midooda musharaxiinta iyo hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho iyagoo ka wada xaajooday xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaana muddo kordhinta madaxda muddoxileedkoodu dhammaaday ila xog ogaalah ayaa sheegay in labada madaxweyne dowlad goboleed ee galmudug iyo hirshabeelle ay ka soo hor jeedaan laalidda wadahadalka doorashooyinka ee salka u ah heshiiskii toban iyo toddobadii sebteembar laba kun iyo labaatan oo golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya gebi ahaantiisba tirtiray labiyo tobankii abril laba kun koob iyo labaatan kadib markii aqalkaas uu u codeeyay sharciga jihaynta doorashooyinka oo wakhti dheeraysi siinaya baarlamanka iyo madaxtooyada muddo laba sana ah oo doorasho lagu qabanayo in kastoo aysan jirin cid ku taageertay waxaa lagu waday in warmurtiyad wadajira ay soo saaraan madaxweynayaasha dowlad goboleedka galmudug hirshabeelle iyo golaha midooda musharaxiinta balse wadatashiyo dhiman ayaa sababay dib u dhac wakhti kooban ah in warqaddaasi ay soo saaraan warqadda warmurtiyeedka waxaa lagu caddaynayaa diidmada wakhti dheeraysiga golaha shacabka uu daaha hoostiisa ka maamulaysa madaxtooyada soomaaliya si dalka ay uga dhacdo doorashada ay ku heshiiyeen madaxda federaalka ee muddaxileedkoodu dhammaaday dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir toddoba iyo tobankii sebteembar laba kun iyo labaatan oo sal u ahaa wadahadaladii ugu dambeeyey ee dhacay jumcaha maanta ah ayaa lagu wadaa in la dhammaystiro wadahadalka si ay u soo saaraan warmurtiyeedka ka dhanka ah qorshaha wakhti dheeraysiga ah oo taageero ka waaya wakiilada beesha caalamka iyo daneeyaasha arrimaha soomaaliya oo ku baaqa in dib loogu laabto wadahadalka salka uu u yahay heshiiskii sebteembar laba kun iyo labaatan dowladda maraykanka ayaa danjiro cusub u soo magacooda soomaaliya xilli dalka uu ku jiro jahawareer dhinaca siyaasadda ah madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden ayaa leydi andrew u soo magacaabay danjiraha maraykanka ee soomaaliya isagoo beddelaya donald yamamoto sida uu baahiyey telefishinka c n n ee dalkaasi maraykanka tallaabadan oo ah isbeddelkii ugu horreeyey oo uu baiden ku sameeyo safiirada maraykanka ee dibadda ayaa timid xilli soomaaliya ay dhexda kaga jirto jaawareer siyaasadeed iyo ismariwaa ah dhinaca doorashooyinka khilaafka doorashooyinka wakhtigii loo ballansanaa inay qabsoomaan oo lasoo dhaafay ayaa salka ku haya qaabka ay u dhacaysa codaynta sida ammaanka loo sugayo iyo in natiijadu noqoto mid la wada aqbalo leydi edward andrew oo lixdan sana jir ah ayaa diblomaasiyadda ka shaqaynaya tan iyo ilaa sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxa uu la soo shaqeeyey madaxweynayaashii hore maraykanka barack obama iyo donald trump waxa uu soo noqday safiirka maraykanka ee jabuuti sannadihii laba kun toban iyo toddoba ilaa laba kun koob iyo labaatan si la mid a waxa uu maraykanka ku matelay muritaaniya sannadihii laba kun afar iyo toban ilaa laba kun toban iyo toddoba waxa uu sidoo kale xilal kala duwan ka soo qabtay waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka soomaaliya toddobaadkan xiisadda ayaa meel sare gaartay kadib markii golaha shacabka uu muddo kordhin laba sanaha u sameeyey madaxda wakhtigu ka dhammaaday taasoo mucaaradka iyo beesha caalamkuma diideen maraykanka ayaa ka mid ah daneeyaasha caalamiga ee ganafka ku dhuftay tallaabadaasi muddo kordhinta ah kuna goodiyey inay dib u eegayaan xiriirka soomaaliya islamarkaana ay cunaqabateen ku soo rogayaan kuwa caqabadda ku ah xasiloonida soomaaliya waa sida hadalka u dhigeena magacaabidda andrew ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa xilli maamulka madaxweyne farmaajo uu si furan isaga caabiyey diidmada xooggan ay diblomaasiyadda ka muujiyeen ku darsiga labada sana ah dhegaystayaal halkaad warkaasi kala socotaan oo idaacadda cadaado siddeed siddeed dhibic shan megahertis markaana khabaraadka dibadda maraykanka ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn cusub oo ka dhan ah raashka isagoo ka jawaabaya waxa uu ku sheegay weerarada dhinaca internetka iyo falal kale oo cadowtinimo ah tallaabooyinkaas oo saamaynaya dhowr shirkadood oo raashka laga leeyahay iyo saraakiil ayaa looga gal leeyahay in looga hortago ficilada xun ee raashka ayuu yidhi aqalka cad ee dalkaasi maraykanka warbixinta aqalka cada ayaa lagu sheegay in sirdoonka raashka uu ka dambeeyey dhinac waa dhacii sanadkii lasoo dhaafay loo geystay zolar windows waxayna moscow ay ku eedaynaysaa faragelinta doorashadii sanadkii hore ee raashka ayaa beeniyey dhammaan eedeymaha waxa uuna sheegay inuu ka falcelin doono cunaqabadayntan oo shalay lagu dhawaaqa ayaa ah kuwo faahfaahsan oo saxiixay madaxweyne jo baiden waxa uu ku soo aadayaan xilli adag oo meel xun maraya xiriirka labada dal waa raashka iyo maraykanke bishii lasoo dhaafa maraykanka ayaa bartilmaameedsaday toddoba sargaal oo raashka u dhashay iyo tiro dhowra oo hay-adaha dowladda ah saax- ee sababo la xidhiidha saameyntii waa samayntii alexi nafni oo ah nin mucaarad ku ah xukuumadda kremlinka raashka ayaase sheegay inuusan ku lug lahayn guudaan saaxiib yaal waxaa intaasi ku dhan warkii duraad kala socotay redio cadaado cidduu warkeenu isaga wax isagoo maqal qoraal iyo sawirra intaba isugu jira dib kaga daalacan karaan bartaynu internet ku leenahay ee redio cadaado com ramadaan wanaagsan